bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiin anakuwa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo sheegay inta sanadkan ka harsan in dowladdiisu ay ku soo afjari doonto dagaalka shabaaba dowladda federaalka ee soomaaliya oo sheegtay in wadahadal ay la geli doonto dagaalamayaasha shabaaba taliska ciidamada maraykanka ee africom oo faahfaahin ka bixiya duqeymo ay ka fuliyeen gudaha soomaaliya oo lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab maamulka magaalada gaarisa ah oo faahfaahin ka bixiyey dhacdo dil ah oo dhowaan ka dhacday gudaha deegaankaasi kuna eedeeya dadka shacabka ah baraadka dibadda asaaka ku dhegaysan doontaan warka subaxna waxaa ugu waaweyn diyaaradaha dagaalka ruushka oo mar kale duqeymo ka fuliya gudaha waddanka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal akhyaarta ana dhegeysataa saakay waa subaxnimo jimco ah taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha agosto sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga subax kuwooda ugu waaweyn mar kale dhegeystayaal warkii oo dhan haddii aanu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa waxauu xalay halkaasi uu kaga qeyb galay kulan dadweyne oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa su-aalo ku weydiinayay dadweynaha ku sugan markaasi magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulankaasi waxa uu ka sheegay in dowladiisu inta sanadkan ka harsan ay kusoo afjari doonto dagaalka ka dhana al-shabaab madaxweynaha waxa uu sheegay in muddo shan bilood ah dowladdu ay ku saabjari doonto dagaalka madaxweynaha ayaa sidoo kale hadalkan waxa uu ka sheegay kulankan dadweyne oo su-aalo ay ku weydiinayeen xalay dadweynaha ku dhaqan magaalada dhuusamareeb madaxweynaha soomaliya waxa uu sheegay in dowladiisu ay diyaarisay qorshooyin cadcad oo ay dooneyso in ay ku guuleysato shanta bilood ee soo socdo qorshayaashaasi ayaa waxaa ka mid ah buu yidhi in dalka laga xoreeyo dagaalamayaasha shabaab sida madaxweynaha hadalku dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda ay al-shabaab ka ciribtiri doonto ama ay markaasi ay ka saari doonto meelaha haatan ay baaqiga ku yihiin sida hadalka uu dhigay waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in dowladdu ay sidoo kale waxay ka bedeshay xeeladihii hore ee ay diiradda ku saari jirtay dagaalka shabaab isagoo carabka ku adkeeyey inaanay ciidamada dowladdu kasoo bixi doonin meelaha ay qabsadaan
hadalkaagii maalin dhaweydna waxaad timid waxaad tiri markaad galmudug timid aniga shabaab waa israacaynaa caawa maxaan kaa qornaa oo aniga iyo intan ku hor fadhido iyo kumanaanka hawe adduunka naga daawanaysa shabaab ma dhammaynaysaa intuu mudaxilaadkaaga dhammaanin
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay mustaqbalka iyo waxa soo socdaay ilaahay unbaa garanaya ma ogin annaga laakiin waxbaan rabnaa waxbaan rabnaa waxaasaan rabnaan daba kacnaa oon raadinaa siday ku xaqiiqoobi lahaayeen waxaasna wax fiican waaye waxumaa waxaan rabnaa dalkan shabaab inga catoosh laba sano waan ugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab ilaa idinkiis laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horeysa dalkan waxaan rabaa fursad inuga faa'iidaysto waxaa soo socda saa u sheegay ilaahay yaa qadarisa laakiin dadka soomaaliyeed dalkan duruufta maanta uu ku jiraayo mas-uuliyaddiisa annagaa iskale soomaali haddaan nahay calihaa ilahaa iyo caashaa ilahayd iyo waxba ma tarayso annagaa ka mas-uula dowlad hadday jirta annagaa ridnay mid kale haddii la dhisaayo inay dhisanto annagaa hor istaagno caqabad ku noqonay mas-uuliyadda annagaa iskale haddana inay ka baxdo mas-uuliyaddeeda annaga unbayna saaran tahay maalan waa midaas hadda aan ku jirno kaalmada aan ku helaynaa waa kaalmo kooban waa wixii annaga awood sideedaba waxaad adigu awooddo markaad qabsato ayaa waxa kaa dhimanaa kaalmo loo duntaa annagu wixii soomaali haddaan nahay in badan wixii aan awoodno oan qabsan weynay ayaa meeshana dhigay markaan wixii awoodno aan qabsanayna kaalmada caalamka waa taasaa na dul taagan oo nala socoto oo nala joogto daawada maanta wasiirka caafimaadka waa kan keenay warshado soomaaliyeed kama ayan soo bixin waa kaalmo timid ay ka mid ahayd marka annagu dadka soomaaliyeed haddaan nahay inaanan caajisin waxaan maxaan waxaan qabsan karnay qoraga inaan qaadano oon shabaab la dirino waa dhaqaaqnay waa la dirinay waa banayna waa waxayn sidaas daraaddeed shanta bilood oo soo socota ee sanadka nooga dhiman dowladda soomaaliya qorshayaal cadcadaa u yaallo oo ay rabto inay gaarto ilaahay ma qadara inaan gaari weyno laakiin aniga kalsooni badan ayaan qabaa inaan gaari karno haddaan gaari weynana waxaa sabab u ah keliya in dadka soomaaliyeed kaalintoodii ama qof kaalintiisii la waayo laakiin dowladdu waxa ay rabtana waa caddahay hay-adaha u xil saarana waa u cadyihiin dagaalkeedana waa ku jirtaa laakiin hawshaan waa hawl in la isla qabto baan kow dalka shabaab in laga xuraya kow ah soomaaliya sanadka inta ka dhimanaan rabnaa xaaji catoosh wuxuu yidhi labada sane soo socoto sanadka inta ka dhiman shabaab ama dhulku shabaabaa la weynaa soomaaliya
geesaha kaletana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadlay haddii dowladdu ay qorsheynayso in wadahadal ee la gasho dagaalamayaasha shabaab madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan weligoodna ay aragtida dowladdu ay ahayd in dhinacyada doonaya inay isi soo dhiibaan inay la hadasho madaxweynuhu maruu ka hadlayay ee wadahadal kooxda shabaab lala galana waxauu yidhi
haddiiba aan wada hadal nimankan aan maaro ugu heli karno oo ay naga ogolaanayaan sabab aan u diidnaba ma jirtaba sabab aan wiil wiilkeennaa ay u dilaan annagan ayaga aan u dilna ila ayagaba waa wiilashiinni aan u dilna ma jirto marka nimanka wada hadal ma ogola dowladda soomaaliya aniga ka madaxweynehaan intaasoo jeeraan baafiyo dhahay cafis ayaa haddana welina cafiskaasi waa furan yahay ninkii yimaado ee yidhaahdo aniga bas waaye waa ka tanasulay mabda'ii khawaarijta waa ka tanasulay u noqon maayo waa ikanaa inuu mujtamaca qof nadiifa oo mujtamaciisa ka mid a oo sharaf iyo karaamo leh oo nolol helo inuu noqdo mas-uuliyadda dowladda saaran waayo waana ka shaqaynaynaa waa qodob laba iskuma gallo qofkii sidaas hay waa carfinay nolol uma ogolin darajo uma ogolin maxaan ku dhaha karaamo uma ogolin inaan dhahnone macquul maaha lianna muxuu usoo baxaa haddaad intaas u ogoleen dadka shabaab la jooga dad ka mid ahaa waxay ula jiraan tabashooyin ay qabaan oo in la bahdilay iyo in la yeelay ah dadka soomaaliyeedna kama suuro gasho dowladda soomaaliyana kama suuro gasho qof soo annagu nimankaas waa wiilasheennii waa gabdhaheenni waxaan isku haysanaa keliya waa fikirkaas fikirka hadduu ka tanaasulo berriyo madaxweyne ka noqon karaa soomaaliya wax u diidayana ma jiraan laakiin brocessow marow leeyahay wadiiqow leeyahay lagu xaqiijinayo inuu fikirkii ka tanasulay lagu xaqiijinayo inuu maxaan ku rahda waxaasi qalbigiisa ay ka baxeen lagu xaqiijinayo inuu ka qoomameynayo oo waxaasi aanay sax u ahayn kadib haddee qof caadi ahoo shalay shalay markuu shabaabka noqoniba qof caadi aho karaamalahw ahay meeshiisii usoo noqday meeshiisii u noqonaya haddii alla yira insha allah aada u mahadsantahay gabdhaha igu yar magacaago saddexan
geesta kaleetana dowladda maraykanka ayaa war ka soo saartay weerar ay ka fuliyeen gudaha soomaaliya ama duqeymo dhinac cirka ah oo ay ka fuliyeen gudaha soomaaliya dariska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika marka lasoo gaabiyo loo yaqaano africom ayaa shaaca ka qaadeen duqeen ay ka fuliyeen gudaha soomaaliya shan iyo tobanka bishan ay ku dileen shan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab war-saxaafadeedkan kasoo baxay africom ayaa waxaa lagu sheegay in xubnahan dagaalamayaasha shabaab ee lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen meel u dhow deegaanka caliheele la yidhaahdo sida lagu sheegay bayaanka taliska africom kasoo baxay sida lagu sheegay qoraalkan taliska goobta duqeynta laga fuliyey qiyaastii waxay laba boqol afartan iyo afar kilomitr waqooyi bere ee kaga beegan tahay magaalada caasimada ah muqdisho duqeyntan ayaa lagu taageerayay baa lagu yidhi warkan africom kasoo baxay ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwaasi oo dagaal kula jiro dagaalamayaasha shabaab sida qoraalka africom kasoo baxay lagu yidhi africom ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in dad reed ah aanan waxba ku noqon duqeyntan lagu beegsaday xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha shabaab duqeyntan ayaa waxaa horey u baahisay warbaahinta dowladda waxaana ay qeyb ay ka ahayd dhamaystirka wejiga koowaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab iyadoo dhowaana uu bilaabo doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab kaasi oo looga soo horjeedo dagaalyahanada shabaab oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud u joogo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ee, sidoo kaleeto ka socanayo magaalooyin ka mid ah gobolada soomaaliya howlgalladaasi ka dhinaa dagaalamayaasha shabaab kuwaasi oo dowladdu ay sheegtay inay dooneyso inay dagaalyahanadaasi kala wareegto magaalooyin oo iyo goobo muhiim ah oo ay gacanta ku hayaan arday dhammaysatay iskuulka saaxil ayaa ee, waxaa gilinkii dambe shalay xaflad qalijibina loogu dhigay magaalada caasimadda ee muqdisho sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo Al-Shabaab waa ka wariyahayaga tilmaamay.
ah Ama- cabdisalaam juule shaakir
durbayka aflahayaane ogaaday iskuul saaxil waa lamaayi loobaane ogaaday iskuul saaxil waa ooga soo baxaaye aflahaad cilmiga munaasabad bilan oo horkeedu sareeya oo ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysay iskuulka saaxil oo ka mid ah iskuullada faca weyn ee ku yaala dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho xafladan qalinjibinta ayaa ahayd mid lagu maamuusayay ardayda dugsiga sare ee iskuulka saaxil sana dugsiyeedka waxaana xusid mudan in dhammaan ardaydai iskuulkaas ay ku baaseen imtixaanka dowladda ay qaado mas-uuliyiin jaamacadeed waalidiin dhallinyaro caanka ah baraha bulshada macallimiin iyo maamulka ugu sareeya iskuulka saaxil iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ahaa munaasabadan bilan ustaad cabdinaasir maxamuud ayaa qaatay ugu horeenba kelmadda furitaanka xafladda waxaan rabaa inaan waalidiinta ka bilaabo ardadan sharafta leh oo qalin jebinaya muxuu ahaa ee soo barbaariyey ku xijiyo macallimiintii juhdiga ku bixiyey kabacdina ardaygii dadaalay ee inta juhdi lagu bixiyey miro dheliyey ee qalin jebiyey yacni ee ka miro dheliyey ee boorkan arkjeenta arkaysaan ee quruxda badan lagu soo daawacay ee waa gudubta la yidhi intaas muxuu ahaa ee shahaadada halkaas lagu siinaayo waxaan rabaa inaan yacni dhaho maanta waa maalintiinii xafladdu waa xafladdiinnii soo dhowaada bilaal bulshaabi oo ka mid ahaa martida xafladda lagu casuumay macallimiinta iskuulka iyo qaar ka mid ah ardayda iskuulkaas ayaa iyaguna bogaadiyey dhammaan ardaydii qalin jebisay marka waxaa idin leeyahay hambalyo hambalyo insha allah sanad qurux badan ayay idiin tahay waxaan rajaynaynaa qalin bedelashadan inay idiin noqoto mid hormarisa ama hore u sii wada noloshiinna hadduu alla idmo waan idin soo dhowaynaynaa jaamacadaha ballanqaadyada sameeyena ballanqaadkooda yaysan noqonin halkan oo keliya ee ardayda waxtarka leh intay qiimeeyaan ha siiyaan scholarshipyo ha siiyaan waxbarasho free ah Ee, hana loo furo kuliyad walba oo la dhigo kuliyadaha lasoo koobo ee la yidhaahdo kuliyad hebel keliya idin siinaynaana ha laga daayo kuliyadahan ha loo furo scholarship oo oo nadiifna ha la siiyo waana ardayga waxtarka leh arday walba iskama helaayo waana soo dhoweynaya inuu iskuulkii noqdo boqol boqol iyo hodhodhocdii a- arday inay wada qalin jibiyaan ee haddana iskuulkii a- aan- imtixaankii dowladdana ay ka wada baxeen waan soo dhoweynayaa xoogaa farxaddeeda lama soo koobi karo maxaa yeele waxaan arkay arday qaali nagu ah oo ma aragtay een, dufcaddii koowaad arday ka tirsan een, yacni dufcaddii labaad ee, dufcaddii een, yacni saddexaad arday ka tirsan ardaydaas baan arkay waxaan is ogaaday inaan ahay aabe camal inaan ahay baan macnaha maanta ka qiraya macnaha aabba ayaan ahay marka aad iyo aadaan u faraxsannahay alxamdulilah waa ilaaha mahadda iskale inay maanta ay joogaan heerkan qalinjabineed oo heer jaamici ah ay gaaraanne aad iyo aad allah subxaanahu wa tacaala iyo dhammaan inta ka qayb qaadatay inay heerkaasi mustawahan ay soo gaaraan qalin bedelashada am- ilaahi subxaanahu wa tacaala mahadda iskale Een, waxaan meesha ka marnay in waalidiinta qiimaha iyo qadirinta leh ee madashan quruxda badan leh iyo farxaddanba qayb lixaad le ka gaaray Een, waxaan idinku bogaadinayaa een, maanta waxaad soo afmeerteen dugsiga sare kama dhigna inaad dhammayseen waxbarashada waa bilow cusub iyo inaad guu inaad cagtii cagta aad saarteen een, cilmigii iyo waxbarashadii iyo inaad hayaanka u qabateen waxbarashadiina waalidiinta carruurtooda ay ka qalin jibinayeen iskuulka saaxil ayaa iyaguna hambaliyeeyey dhammaan ardaydii dhammaysay dugsiga saaxil iskuulka saaxil anigu mahad gaarahan u hayaa ma ahan markii ugu horreysay oo arday iga qalin jebiso waxaa umaleeyaha inay tahay markii oo saddexaad Een, dugsigaanuna magac gaara uu leeyahay Hadda ko- waxaan idin leeyahay mar koowaad iyo mar labaad hambalyo anigoo ku hadlaaya codka hooyooyinka waxaan leeyahay ardada qalin bedelatay hore u socda hore u socda dadaal iyo jundi fara badan oo laydinku baxsha laaligeed
gudaana warkiisu waxaasaa kaheli socoteen raadiyaha dalsine magaalada muqdisho akhyaarta aan dhegeysataan saaka waa nageynta cid warka iyagu seego xidib kaga heli karaan barahan internetka nabadgelyo
wararka la haysa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel